haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caweyska washington ay soo diyaarisay soona jeedinayso sahre ciidlanuur
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington qodobadaan idinku haya caawiye caweyskana waxaa ka mida nin maqaaxi haysta oo ka faallooda siyaasadda caalamka oo hay-ado badan oo warbaahineedna ay mar kasta wax ka weydiiyaan sida ay wuxu dhacayaan marka arrin la saadaalin kari waayo waxaa kaloo aan idiin hayaa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga aynu ku hormarna ee dadka jooga wadamada afrika ama bariga dhexe intooda badani waxay fikir la yaab la ka haystaan dadka ku sugan maraykanka kanada ama yurub waxay moodaan dadkaasi inay yihiin taajiriin xafiisyo waaweyn oo shaqo taga oo baabuur badan haysta oo raaxadii adduunyada ku jira balse markay maqlaan in qofay khabiir arrimaha caalamka ka faalanqooda u haysteen oo la yidhi maqaaxi buu haystaa la yaab bay ku noqotay malaayiin dada xuseen barre aadan ayaa haatan istuudiyaha igu helaya waxaanu inoo hayaa sheeko toddobaadkii hore ka dhacday magaalada new york ee dalkan maraykanka oo arrimahaasi ku saabsan xuseen soo dhowow waad mahadsan tahay sahra sheekadan waxay ku saabsan tahay nin la yidhaahdo xaasim algamasi waa nin masriya oo degan magaalada new york waxa uu ku leeyahay halkaasi dukaan yar oo isugu jira mid alaabta lagu iibiyo iyo qayb cuntada lagu sameeyo ama gaar ahaan sandawijada quraacda iyo cuntada fudud marka wuxuu ninkani indhaha soo jiitay markii wargeyska weyn ee the new york times uu warbixin ka qoray toddobaadkan dhow oo uu weliba bogga hore soo dhigay warbixintu marka waxa ay ku saabsan tahay ninkaas oo la ogaaday in telefishanada dalka masar gaar ahaan kuwa ugu waaweyn ee ay dowladdu maalgeliso iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay oo si joogto ah looga wareysta ninkaasi arrimaha maraykanka iyo doorashooyinka maraykanka sharciyada isbedelaya tartanka ee koongareska waxyaabahaasoo dhan ayaa laga wareystaa waan gartay markaa ninkaasi xuseenow makhaayadiisaana wuu haystaa iyo dukaankiisaayo dee khudradiisa iyo sandwijkiisaasu iibinaya dadka wuxuu usoo gala cunto fudud buu siinayaa markaana waa falanqeeye arrimaha siyaasadda maraykanka iyo caalamkaba laga wareysto waa sidaas sheekadu marka waxay kusoo shaacbaxday qof ayaa twitterka soo dhigay ninka wax ka iibsada malaha ama dukaankiisa la deris ah wuxuu soo qoray waxaan aad ugu faraxsanahay in nin aanu derisnahay oo dukaankiisana wax ka iibsado in uu yahay khabiir weyn oo laga wareysto telefishinada dalka masar oo uu malaayiin qof bariga dhexe uu ninkaasi caan ka yahay islamarkaana aniguna aan derisnahay twitterkuu soo dhigay marka twitterkiiba waxaa ka arkay shaqaale ama wariyayaal ka shaqeeya wargeyska new york times iyagiiba arrintii dabagalay warbixin bay ka sameeyeen maqal iyo muuqaala iyo qoraal ay soo dhigeen wargeyska kusoo daabaceen boggiisa hore marka maqalkiiyo muuqaalkana waxay soo dhigeen boggooda internetka ay ku leeyihiin boggooda internetka soo dhigeen marka waxyaabaha xiisaha badan le waxa weeyaan ninkani telefoonkiisu afar labaad saac ma kala joogsado waan garta waxa isagoo sandwichkii samaynaya oo quraacdii samaynaya ayaa waxaa laga yaaba marka qaarkood in telefishan ka mida telefishanada masar ay soo wacaan markaasuu cuntadii uu samaynaya buu joojiyaa masqushuu tegaa halkaasaa studio ah masqusha meesha uu ka shaqeeyo ayaa studio ah halkaasu markaa waraysiga ka galaa markaasuu soo noqdo haddana shaqadiisi iska wataa marka isagoo aad quraaca ka sugayso beed kuu shiilaya hadday telefishanadii soo wacaan wuxuu odhanayaa sugan yaro dhameeye sandwichkan yar markuu beedkiiyo jiiskiis ku kaa saaruu masqusha gelaya waraya ninkii warbaaba sii daaya adna ma ogid caalamkao dhan baa laga wareysanaya oo halkaasa ururkiisa la sugaya waan gartay marka ninkan siduu xogta ku helaa een, uu maraykanka iyo arrimihiisa kaga iyo weliba caalamkao dhan siyaasadooda uu ku falanqaynayo ninkan horta marka hore waa nin wax akhriya marka hore macalin buu ahaan jiro waxa uu dalka masar ka ahaa macalin eh, luqadda ingiriiska dhiga ma aha nin eh, macnaha jaahila laakiin mushkiladdu waxay tahay eh, dalka masar shaqooyinkan iminka uu ka shaqeeyo ma aha shaqooyin loogu talagalay dadka loo yaqaano khubarada marka markay masaaridu ogaadeen ninkan inuu yahay nin eh, eh, sandwiishkiisa iska sameeyo oo dukaan yar iska haysta dee way u qaadan waayeen laakiin dalka maraykanka waa ka caadi qofku shaqadu doonu qaban karaa waxa muhiima un inuu khibrad u leeyahay waxa uu ka hadlayo waan gartay marka eh, markii wargeyska new york times uu daabacay ninkanna uu makhaayad ku haysta magaalada new york dadkao dhan ay yaqaanaan oo qaar badan oo kamida laga yaabaa inay galaba ma subax soo mareen oo ay halkaa ka yaro cunteeyeen Eh, hoos ma u dhacay markaa suuqiisiiyo telefishinadii ma iska daayeen markii la ogaaday inuu ninkani makhaayad haysto mise weli dee arrintiisina way iska sii socotaa waxaa dhacday telefishinada masar mid ka mida ayaa u yimid magaalada new york oo ku wareystay Eh, isagu wuxuu sheegay dee inuu shaqadiisun qabanayo waxaana aanay ceeb ka ahayn wadankan maraykanka laakiin laga yaabo eh, bariga dhexoo kale in loo arko een, qof aan aqoon badan lahayn maadaama uu ka shaqaynayo makhaayad iyo dukaan iyo wax noocaasa laakiin isagu wuxuu isku arkaa nin ganacsada ah aqoon leh islamarkaana waxaan ka soo bixi karaa Een, waxaa la wareystay telefishinada qaar ka mida gaar ahaan barnaamij soo saare ka tirsan telefishin ku yaala dalka masar waxaa lagu wedi- weydiiyey sababta uu ku doortay ninkan wuxuu yihi ninkan horta aqoon fiicanna uu leeyahay mar kastood la hadashidna telefoonkiisu waa diyaar
marka waxay idhahdeen ninkan laguma een, eh, raadintiisa waqti kaama qaadanayso De- marka warbaahintana dabcan dee inaguba kamid baynu naho muhiim waxay noo ah qof wuxuu ka hadlayana garanaya een, erey bixintiisa iyo qaabka uu u gudbinayaana wanaagsan tahay markaad u baahatidna diyaara oo aada heli karto waa sidaas marka een, waxyaabaha kale ninkan lagu xasuusto waxaa ka mid a wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee telefishinada dalka masar markii doorashada maraykanku socotay wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey saadaaliyey inuu guulaysan doono madaxweyne donald trump sidii buunu shacbiyad badan kusii helay xuseena waxaa kaloo la yaab leh ee new york waxaa ka jira idaacado ama telefishinno dadka waddada maraya intay iska soo galaan ay odhanayaan een, waxaan is eegayaa sidan kusoo baxaya shaashadda ee iyar dhiiba oo markaas ay item newsna akhriyayaan hadhowna dee shaashadda ay iska daawanayaan ama markaasaaba si toosa loo daawanayaa E, sidoo kale idaacadaha aad iska geli kartid ood iska hadli kartid oo kuu bannaan oo dee aad madaxdu soo yaro maraysid iyo farsamo yaqaanka wallahi horta new york sidaad aragtayba saaray waa magaalo weyn ee wax walbana waa ka suurta galaan waxyaaba badanood la yaabsaad ku arkaysaa marka wa- way dhici kartaa inaad la yaabto waxaan eh, xuseeno waxaan arkay meel ay ku een, muusiga lagu garaaco ama laga heeso oo qof walba u furan oo markaa heesihii maraykanka iyo isbaanishka iyo carabta iyo hindida iyo dadka oo dhan ay inta iska galaanba muusigoodii iyo heesihii wadankooda iyo afkoodii bay ku luuqeynayaan marka dadka kalena way iska dhegeysanayaan lama odhanayo war afkaaga ma fahmayne naga joog marka dee mar baaban isrintaad ku yara leexataadna xalimo khaliif magool ma kusii daysaa malaha waad heesi gaadhiba
markaan arkay afafkii adduunyadao dhan oo socda oo qof walba dee gitaarkiisa yar intuu iska soo qaatuun buu ku dhufanayaa un waad heesi lahayd oo waxaa la odhan lahaa fanaanada da-da yar ee saare ciidle
xuseen bare aad iyo aad baad u mahadsantahay adigaa mudan
hagaag haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha waxaa toddobaadkan marti noogu ah abwaan maxamed axmed orshe oo isna ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waa mahadsantahay een, saxro een, aad iyo aad baan ku salaamaya marka ugu horeysa baabaaye Een, waxaan ku dhashay soomaaliya gaar ahaan gobolka bari magaalada qardho Een, iyada ayaan ku barbaaray dugsi dhexe iyo dugsi hoose iyo saraba aan ka dhigtay xilliyadii burburkiina waxa weeye een, wax yar maaha inta kaleeto waxaan joogay qurbaha Een, khaasatan haba u badnaadeen carada cariga maraykanka iyo een, dalalka carabta sida imaaraadka sacuudiga yeman een, iyo me- meelahaas dhul badan baad soo Marka- jeexday orshe ee, marka soomaaliya markii aad joogtay ma abwaan baad ahayd mise ee, markii aad qurbaha timid bilowday inaad ereyo samaysid oo heesahaada hal abuursid
Een, aad iyo aad waa su-aal muhiim ah Een, sahray een, waa waxa weye horta een, da ahaan markaas waa la iska yaraa oo hadda sida la joogo ama xilliga laga soo wareegay intii burburka ahayd waqti badan baa kasoo wareegay Eh, bal laakiin een, waxaan ahaa kolley qof taaliiftu ay ku jirto oo example haddii ilaahay ku roon yahay waxaan aada jeclaa inaan heesaha iyo gabayada iyo wax walba aan dhegeysto waxyaalo adigu gabayo yaryar oo de dhalinyarada xilliga lasoo kacaamayo laisdhaafdhaafsado oo afriya iyo waxaas yara waa turtuuri jiray waxaan kale oo dareemayay yani heesaha qeybtood heesaha aan ka helo oo kale inaan anigu bedelo oo markaas erayo gaara lacankii iyo waxa waaye muusigii codka iyo wixii ku jira oon ku lahaa inaan erayo kaleto anigu u bedesho oo markaas jeebkayga aan magaraysa erayada ka sameeyey adaa sfeer baarkaaga lahaan jiray aada iyo aada marka waa waa waxay ahayd wax igu kolley yani aan dareemayo in aan qof wax samayn kara ahay waa tahay serigareyena waa ta tallaabadii kuugu horreysay dhinaca hal abuurka goormaad qaaday
tallaabadii iigu horeysay sahray waxaan qaaday kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii yani waxaan ka hadlayaa wax heesa oo ama gabaya oo recording noqday oo magaranaysa ama la duubay ama yani iga gudbay aniga samayntii aan sameeyey ka gudbay waxaa iigu horeysay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii waxaan joogay markaas xilligaas isagaa dalka yeman waxaa kamid ahaa marka heesahaas abuukar sayid cali jajumow ayaa laxan ka saaray cod ahaanna weliba ku qabtay heesahaas oo weliba qaybo kamid ihi aniga si gaara ay ii kuseeyeen oo magaranaysa yani xaalad aniga marka daraasada kusuganahay mala ma la duubay markaa heesahaas inta music loo tumay ma lagu luuqeeyey mise waxa waaye heesaha ilaa lix hees bay ahaayeen lixda heesba waa lagu luuqeeyey oo waxa codkii ugu horreeyey geliyey abuukar sayid cali jajumo saaxiibkay aad baan nagu salaamayaa longi longitan baa igu dambeysay hadduu hawada iga maqlayo marka heesihii ha xilligaas ma jirin youtube-ka iyo waxaas iyo lama isticmaali jirin waxa marka uu sameeyey waxaan ku c d unbaan bay bay ku jireen laakiin waxaa gabaal heesihii usoo cusboonaysiiyey markii aan halkan imid qayb kamid a heese kamid ah ninka la yidhaahdo alfanaan mahad indha beero heesta ladan la yidhaahdo oo oo uu qaadayo heestaas baa kamid ahay heesaha xilligaa sameeyey waxaa kamid ahayd oo kaleto hees kaleto waxaa isla isagu soo saaray oo la yidhaahdo dib usoo saaray yani oo sahra la yidhaahdo iyaduna kulli hadda youtube-ka aad ka soo baxday hees ahaan oo dhan waxaan albalka geliyey xilligii two thousandkii laakin xiliyada aan sameeyey baa nineteen nine eight iyo qaybtooda ay ahayd sida taas oo kaleeto waa markii ay safar aanu kala aadnay iyadana marka si fiican baanu gartay laakiin waa ku guulaysatay jacaylkaagii maasha allah bal hadda heesahaasi kadib markaynu intaa kusoo dhaafno heese kale oo cusub baad qaaday waxaa kamid a heesta la yidhaahdo hanasho oo iyadana imika waktiyadan dambe aada dhalinyaradu u jeceshay heestaasna siday ku timi abwan orshe heestaasi waxay ahayd yani laba qof oo wiilka aanu saaxiibanahay oo gabar markaas isaguna jeclaa gabadhuna aan ka dareemayay inay jeceshahay camal baan waxa weeye kasoo qaaday habeen habeenada kamid ah iyaga oo magaranaysaa wada socdo sameeyey heesta talataaliga oo gabadhuna ay qaybteeda ka jawaabayso wiilkuna uu ka jawaabayo oo ay leeyihiin yani nolosha aynu dhamaystirka magaranaysa hadii ilahay ku run yahay yani waan gartay waa tahay bal aynu wada dhegeysana markaa hodan iyo iskalaaji oo heestaasi qaadaya
aysan kala bixin hablaha ka tilmaantay iyagu duu igu darin mudaba ku hasayay haybad quruxiyo wanaag lahayna gardaamadee girgeli mudane girgeli girgeli ashaqan golele girgeli mudane girgeli girgeli ashaqan golele haybad quruxiyo wanaag lahayna gardaamadee girgeli girgeli girgeli girgeli ashaqan golele girgeli hodale girgeli girgeli ashaqan golele
dhinaca kale haddaynu eegno heesahaaga kale midaad noo soo qaban lahayd oo anigii dhegaystayaasha baanu cabaar ku nasanno waxaan soo qaban lahaa hees ay wada qaadaan ninka la yidhaahdo dalmar iyo iyo axmed rows oo la yidhaahdo iyadana dalxiis
dooqaygiye intaan doontay in dumar kala baxaa dar alle adaa dejiyo qalbiga dawo noqdaye dar alle adaa dejiyo qalbiga dawo noqdaye aynu dabadalo dalkii aan lahayn dakhiliyo cardiyo diri dhabiyo xamaa
aynu dabagalo dalkii aan lahayn jesariyo camuud daamiyo barbara fikriista degne deeqa inake aynu dabadalo dalkii aan lahayn dakhiliyo cardiyo diri dhabiyo xamaa
dalxiisu baxne dalmarinateen aynu dabagalo dalkii aan lahayn jesariyo camuud daamiyo barbara hargeysa degne deeqa inake
waan gartay abwaan orshe ee heesahaaga ayaan jeclay inaynu hore ugu sii soconno heesta hodan ay keligeed qaadaysa leedahay qudhayda wallahi saaray kolley dabcan bulshadu aad bay u jecel yihiin heesta qudhayda oo ay qaadayso hadal cabdiraxmaan fanaanadeyda qaaliga waa salaamaya iyada iyo dalmar iyo raxmada
ruxaanka ku saro habeenkii habeenkii kugu qarwo qumat
heestaasi ay ku luuqaynaysa fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena caweyska washington intaynu toddobaadka dambe kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
qalbiyo waxiila qabo